Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ayaa xeebaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ka bilowday dhir beeris iyadoo boqol iyo konton geed oo loo yaqaano geedka qandalka ku beertay xeebaha magaalada ololaha dhir beerista ayaa waxaa ah markaasi wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Jubbaland ku weheliyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka mashruucan ayaa waxaa wasaaradda ka taageeraysa hay'adda a d i l b oo markaasi ka shaqeysa arrimaha horumarinta deegaanka agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Jubbaland Maslax Maxamed ayaa ka warbixiyey dhir beerista ay wasaaraddu sameysay waxaa maanta sharaaf weyn inoo ah runtii inaan maaragtay xeebta aan taaganahay annaga oo gudanayno waajibaadkeena mid ka mid ah aniga oo ku hadlaya afka wasaaradda maaragtay deegaanka isbeddelka cimilada ahna agaasimaha waaxda kheyraadka iyo dhirta dowlad goboleedka jubbaland waxaan maanta aan halkan aan taaganahay aan ku beernay dhir gaarayso boqol iyo konton geed xeebta labadeeda dhinac ayaan ku beernay marka dekada loo sii socdo ah horey dhowr jeer horena dhir badan baan beernay ilaa shan boqol geed baan hore u beernay geedka la yidhahda mangroveska ama af soomaaliga u yaqaanaan qandalka ayaan runtii aad u beernay barnaamijkan asagana waxaa iska kaashanay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo hay-adda idlib oo ah hay-ad runtii u taagan maaragtay wax soo saarka maaragtay dhinaca maaragtay calafka xoolaha cagaarinta deegaanka qayb ka mid ah oo runtii wasaaraddan maaragtay bahwadaag hay-adda waa naga mahad celinaynaa sida wanaagsan runtii maaragtay isu xilqaantay oo dhirta ayada ay u diyaarisay deetana maaragtay ay maanta ay qayb ka tahay inay sameynayso wax loo yaqaano tree plantationka ama mangrove restoration barnaamijkan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa runtii lafdhabar ayadana u ah oo ah runtii wasaaradda u taagan alinta arrinta la yidhaahdo isbeddelka cimilada iyo wax ka qabashadiisa iyo sidoo kaleeto deegaanka guud ahaan nabadgelyadiisa marka laga yimaado xagga environmentiga dadka haddii nabadgelyo la yidhahdo waxay u qaadanayaan keli ah in maaragtay security ahaan in maaragtay dadka loo sugo laakiin waxaa jiro deegaanka caafimaadkiisa iyo wasakhowga dikhowga ka dhalanaya maarata warshadaha bacda blastiga qashinka waxaasoo deegaanka in laga ilaaliyo waa qayb ka mid a environment securityga ama waxaa loo yaqaan environment conservationka sidoo kaleeto hadda waxaa laga cabaadayaa dhawaanahan lagu soo bootay isbeddelka cimilada oo runtii aad looga dareemay deegaanada jubbaland dowlad goboleedka jubbaland iyo guud ahaan dalka oo dhanba anigoo marka fursaddan maanta ka faa'iidsanayo waxaan leeyahay geed beer waa rajo beer qof kastoo annaga naga mid ah waxaan ku wacyigelinaynaa annagu haddaan nahay wasaaradda deegaanka in qof waliba uu geed inuu beero oo gurigiisa uu geed ku beero annagoo ka duulayna hadafkii guud ee madaxweynaha dowladda federaalka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda deegaanka xidilka cimilada iyo dhammaan maaragtay inta wanaagga jacaartooda annaga oo ka duulayno ayaa waxaa naga go'an inaan cagaarino deegaanka aan joogno ee dowlad goboleedka jubbaland waxaan rajaynaynaa marka arrintaas ayada ah inaan qof walba inuu gacan ka geysto waxaan kaloo u mahad celinayaa marka bahan saxaafadda oo runtii ayada laftuka door weyn ku leh in la baahiyo waxyaabaha dhibaatada ee deegaanka maarata soo food saara iyo waxyaabaha wanaagga oo bulshada looga digayo khataraa imaanaya inay gaarsiiyaan ayaguna waan ku bogaadinaynaa waxaan idin leenahay roolkiinni iyo doorkiinni waad qaadateen halkaana ka sii wada